cabdulqaadir muumin oo ka mid ah horjoogayaasha sarsare ee marin habaabinta u qaabilsan kooxda al-shabaab ayaa isagoo hadalkiisa laga dhadhansan karo khilaafka xooggan ee kala geeyey maleeshiyadaasi waxa uu si kulul u dhaleeceeyey ficilada ay kooxdu kula dhaqanto dadka soomaaliyeed sida inaanay diin haysan cidaan iyaga ahayn iyo diidmada farsiraadda saxda ah ee diinta islaamka haddaanu nimaadno masaajidkaan oo lagu tukanay ma waxaynu samaynaynaa gadaal baynu istaagaynaa oo imaamka ayaynu waxaynu odhanay markuu imaamku salaada dhamiyaa u tegaynaa niyahow bal noo sheeg caqiidadaada iyo waxaad ictiqaadsan tahay si aanu hadhowdi salaada kugu xiranno salaad waan ku xihanaynaa ya masaajidkaanaynu nimi salaadee lagu jiro imaamka miyaynu sugi oran niyo horta maxaad ictiqaadsan tahay salaad baa ku xiran taasoo ku xiran mayno waxay leeyihin ninkaan inuu gaal yahay asalka gaalnimo waaye asalka ninkaan gaalnimo inaan ogaano oo imtixaan ka qaadno nabigeenna sala allahu alay wasallam muxuu leeyahay dadka aniga waxaa lay amray laa ilaaha ila allah haddayra inaan ka istaago salaadda hadday tukadaan inaan muslim u arko maxaa jira anigu wax u qarsoon ilahay baan u deynaya subxana wa tacala ma garan inaan adaanka had meesha laga adaamo maxaynu u qiray dadkaas inay muslimiin yihiin soo maa waxaynu qiray dadkaas inay muslimiin u tegaynaa mid mid weydiinanayo maxaad ictiqaadsan tahay maxaad ictiqaadsan tahay maxaad ictiqaadsan tahay maya meeshaa muslimiin baa degan dadkaas dad muslimiina wey warki waa kaasaa soomaaliya imika meel ba laga addamaa soomaaliya soo dhul weyn maa meeqa meelood baa laga addamaa dhul weyn dhulkoo dhan soo lagama addamo kulli buqca ma jirto ilaa waa laga addamaa soo saas maaha nimankaan waxay hal muslimiin ma joogo annaga maahan hafatiyada xabru maahane cid kaloo joogtaa waxa dhan muslimiin maaha waxa aadaan dhacaya waa bahalo la ruxay oo kaleeto kuwii shaydaanka maxay ahaan jireen mushrikiintu ay ruxi jireen iyo gaaladu ay ruxi jireen oo kale wey waxaanba muslimiin maahabeli sidoo kale cabdulqaadir muumin waxa uu isweydiiyey sababta kooxda takfiirka ah ee al-shabaab oo ku sugan gudaha soomaaliya ay gaalnimo ugu xugmiyaan dad soomaaliyeed oo ay wax weliba wadaagaan iyagoo kale haddana siyaasadeed isagoo sheegay inay ku caanbaxeen kooxdaasi laynta dadka muslimka oo keli ah horta meel gaalo qofku inuu degan yahay hebel meel gaalo degan yahay saa darteed gaalo weeye waxba kama jiraan rag kitaabka iyo sunnada kullu waa diidan yahay waxba dhici kartaba qofku inuu meel gaalo joogo ilaahay ajir siiyo subxana wa tacala laakiin waxaa isweydiin leh iyagu yay u arkaan dadkaan soo dad gaalaha uma arkaan ha dhulkaana maxay u arkaan dhul gaala soo xagee ku nool yihin iyagu iyagu horta xagee ku nool yihin jannadii may ku nool yihin iyagu halkaasoo kuma nool maxay la gaaloobi waayeen iyagu marka la isweydiin weeye iyagu maxay la gaaloobi waayeen ilow dadkay la nool yihiin waa gaalo iyaga aragtidooda dhulkay ku nool yihiin waa dhul gaalo mushrikiin weeye la jiifiyaano bannaan bay bahashi noqota marka waa la jiifiyaano bannaan sooma aragtaan sheekadaa sheeko shaqaynaysa maaha marka warkaas war shaqaynaya maaha halkaas xamar markaad tagto madiina dadka joogaa muslimiin bay noo yihin xamar weyne dadka joogaa muslimiin bay noo yihin dadka waaberi joogaa muslimiin bay noo yihin xamar jajab dadka joogaa muslimiin bay noo yihin iyaga waxay yidhahdeen maya xaakimkii ma ridoodaha kulli waa la ridoodaya oo calan u xiran yahay calankiisa madow laa ilaha illa ku qorantaa wala gaalan la dirinaya nabigeena muxuu noo sheegay sal ly slam yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthan sifaadkay leeyihiin wa waxay laayaan dadka muslimiinta ah waxayna daayaan mushrikiinta weligood ma taabtaan gaal ma dilaan weligood gaal weyna maaragtay horjoogayaasha sarsare ee al-shabaab oo uu hareeyey khilaaf saameyn uga yeeshay dhinac weliba islamarkaana uu dhabarka ka jebiyey howlgalkii looga saaray magaalada muqdisho iyo gobolka gado ayaa xilliga miciin biday isdhaleeceyn dhexdooda ah oo uu midba garab ku eedaynayo dhibaatada filawaaga noqotay ee ay dalka kusoo kordhiyeen